الله تعالى وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة شيخ مسلم عمرو بن علي ونن أدواوي قناع الفلاس ونن حافظة وحفاظي أيمدي وقتي سكمدها raggan kutubtay dhexda alihiina dhammaan baa ila wada kulmeen waxna ay ka wada wariyeen wuxuu ka warinayaa imaamkii shahiirka ahaa yaxya bnu saciid alqabdaan ha imaam isagoo aan tacriif u baahnayn zamankiisiina marka la ega xadiis iyo jarx iyo tacdiilba raggii ugu mudnaa waktigiisii kaba mid ahaa waxaanu ka mid yahay atbaacu taabiciintii raggoodii dambe ayuu ka mid yahay yaxya alqabdaan haddaba yaxya wuxuu yidhi saaltu waxaan weydiiyey سفyان الhwry سفyاn بن سعيد الhwrي وشعبة iyo شعبة بن الحجاج iyo مالكا مالك بن أنس وبن عyynة iyo سفyاn بن عyynة aimadii wktigoodii weeyaane raggaas ayaa waxaan weydiiyey can الrajuل nin laa yakunu aan ahayn sabtan ku lagu kalsoonyahy fi xadiiثi xagga xadiiثka oo xagga cadaaladiisa iyo صalaaxiisa iyo wanaagiisu haba jiro laakiin marka la eego xadiiskiisu uu yahay na aan wargaleen ba ahayn xagga xadiis ku ahayn oon lagu kalsoonayn kaas oo fayaatiina uu ii imanayo alrajulu nin kale ayaa ii iman fayas'alunii weydiin canhu can hada arajul aladii laysa sartan fi lxadiisi weeye waa ninka aan xadiiska xadiiskaa ku lagu kalsoonyo aan ku ahayn ayuu odhanayaa bal ka waran xaalkiisu ninkaas yuu yahay ma maxaan ka yeelaa useedadu waxaan ku ogahay oo inaanun lagu kalsoonayn ah miyaa sheegaa mise dee waxbaa iiga imanayo xan iyo waxyaalaha meesha soo geliyo waan iska daayaan qaali waxay yidhahaan a'immadaasi akhbir canhu ka waran macnaa waxa isaga ku sugan dee waxaan jirin haddii lagu sheego waa dee dembi laakiin wixii isaga markaa laga helayey kol haddii u imikana waxaa la eegayaa riwaayo uu leeyahay oo diin ilaalinteed weeyaane dee haddii aanu loo baahnayno masraxa loogu baahan yahay see aanu jirin wax ka sheegiiso ama riwaayo ama shaagaa iyada lala iman maayo laakiin marka ay dee iyo waxa weeyaan riwaayo kol haddii meeshii maslaxaa jirta in la caddeeyo waxaan maslaxa kuba sugan ee akhbir canhu ka warran oo waxa isaga uu yahay xaalkiisu yahay sheeg oo waxaad kaba warrantaa annahu isagu laysa inaanu ahayn bisabtin ku lagu kalsoon yahay na aimadan baa waxay ugu fatwoodeen sufyaan iyo qolooyinkan kale la socda kii daciifka ahaa ee xagga xadiiska daciifka ku ahaa dacfigiisa in la caddeeya inay wax jaa-isa bal waajib ay tahay kol haddii riwaayo xadiisiya lagaba hadlayo say amadani kuba fatwoodeenna dee waa sida waajibka ah ee markaa taasba wey waayo haddii aan la caddayn oo kii aan daciifka ahaa ee riwaayadiisa ay daciif tahay dacfigiisii aan la caddayn waxaa meesha imanaysa ku beenaalaha in la aqbalo xadiiskii shahaadadna waa la mid ku faasiqa in markhaatigiisii la aqbalo dee hadday taasi dhacdana meeshii maxaa iman in dee muslimiintiina rishi bay taasi u tahay adduunyaiyo diinna way fasahadaysaabo diin ahaan say ku fasahadaysaa dee waxaan diin ba ahayn baa dadkii diin ay ka yeelan oo looga dhigi kan beenaalihi warinaya ama aan kan waxa weeyaan xadiiskiisii aan dabdin adduunyadii dadkuna haddii kii faasiqa ahaa markhaatigiisii la aqbalo oo la caddayn waayo o lagaba aamuso maxaa iman in dee dad kan shahaadadiisii ama dhigyo dad loogu xukumo ama maalkood loogu xukumo adduunyaduna kan bay ku fasahaadaysaa bal markaa waxa weeye umuurahani xan ma aha haddii xataa jinsa alkiiba ay leedahay dee baahidan keenta iyo daruuradan keenaysa iyo diinta ilaalinteeda ayay iyadii noqonaysaa wax looga soo reebo oo maanta halkan xantii ama wax ka sheeganba waxaa laga sheegaya ay u banaanaatay bal waajib ay u noqoto markaa fatwadan ay aimadani ku fatwoodeena saas baa macnaheedu yahay waxadasanaa cubaydullaahi bnu saciidin qaala wuxuu yihi cubaydullaahi samictu nadra nadri ayaan maqlay waa imaam aimadii luqada waktigiisa ama qarniga labaad ka mida nadr ibnu shumayl aada u macruufa yaquulu xaaluu ku qowlayo su'ila waa la weydiiyey ibnu cawnin in cawn baa la weydiiyey can xadiisin xadiis lishahrin shahar uu warinayo oo macnaha waa imaamkii jariilka ah cabdullaahi bni cawn ibni ardabaan ayaa la weydiiyey xadiis baa la weydiiyey xadiiskaa raawigiisu waxa weeye shahr ibnu xawsab ninkii macruufka ahaa ee taabicii ahaayee maadigu taas loo yaqaanay walxaal huwa cabdullaahi bnu cawn qaa'imun uu taagan yahay calaa usufati albaabi waa meel uu malaa ka baxaya ama gelayey waa casabada albaabkee hoose ayaa usufo lagu magacaabaa haddaba halkaasuu taagnaa isagoo taagan oo casabadii albaab ka taagan ayaa la weydiiyey xadiisu shahar wariyey faqaala wuxuu yidhi ina shahran shahr nasakuuhu way dacniyeen waa la daciifiyey oo waa la dacniyey ina shahran shahr nasakuuhu dee a'immadii xadiisku way daciifiyeen oo way dacniyeen taas buu yidhi oo warramtaankii ruuxii daciifkaa laga warramayey la caddaynayey inaanu waxa weeyaan riwaayo ehel u haanu ahayn ee inoo soo socoto wey bal haddaba shaharkan saan soo sheegnay shahar ibnu xawsab baa laydhaah waa nin taabici oo taabiciintii dhexa ah nin culimmadii waktigiisiina ahaa buu ahaa laakiin marka la eego waxaa horta badan waa sidiisa kale saduuq ha u ahaadee irsaalkiisa ayaa aad u badan irsaala waxay ka dhigan tahay dad badan oonu la kulmin oo axaadiiste markaa iyagaanu ka maqan labama kulmina uu kaba wariyo iyagii u tiiriyo bal tajliisna waa lagu sheegay isagunao waxaanu maqan oo dee adigu inuu dee waxa weeyaan wariyo isagoo ciddii uu ka maqlay aanu sheegin dee siiqo ixtimaallana uu kuba warinayo taas baa waxay keentay in dad badan oo muxadisiintii ka mid ahay xadiiskiisa daciifiyaan laakiin haba daciifiyeene a'immada qaarkood sha'nigiisa xoogeeye ayaa jira waxaa raggaa ka mida bukhaari oo kale oo tirmidisu kitaabkiisa sunanta ku soo naqliyo waa xadiiskiisa xasan buu ka dhigay imaam axmedna isaguna ra'yigiisu waa fiican yahay marka la egiyo siduu kaba qabaa shahar qolooyinkiisa yacquub ibnu shaybe iyo yacquub ibnu sufyaan iyo qolooyin kaleo iyagana tawsiiqiyey oo ninkan siqo ku sheegay ayaaba jiro horta markaa waa nin bal mukhtalafu fihiya kol hadduu istaa yahayna waloo a'immada markaa daciifisay ay badan tahay kollay bal dacfigiisaasi waa dacfi ictibaar gala ictibaar galadu haddii uu dee bal masalan xadiis asala isaga laga warinayo cid kale aanay la wadaagsan xadiiskaasi waa xadiis markaa dee gooni ahaantiisa loo xujaysto ma noqonayo waloo ay jiraan bacd alculamaa tawsiiqiso ra'yigiisu uu noqon karo in la xujaysto laakiin haddii dee cid kale uu xadiiskooda quwo ahaan ama taqwiye ahaan iyo taajiid ahaan mutaabaca iyo shaahidiya axaadiistiisa waa loo warinaya kollayna adugu malaa waa nin sha'nigiisu yahay uun in axaadiistiisa guud ahaan xadiis xadiis loo diraaseeyo wixii isagu la gooni noqdayna dee marka ay noqoto waxa weeyaan in gooni looba dhigo ay noqoto kuwa laba daciifinayo axaadiistii kale inu la gooni noqon ama la ogyay dee dadka siqaada riwaayadooda inay iyaguba kaba midiin ay wariyaanna dabal markaa in la aqbalo laftiga nasakuuhuna waa inoo fasiri doonaa muslim baa fasiri doonaa waxaana jirta bacda ruwaati muslim halkan inay laga soo naqliyey ina shahran tarakuhu laakiin taasi waa tasxiif bay ku tiriyeenoo sababtay tasxiifka ugu tirinayaan waxa weeye matruuk ma aha nin guud ahaan laga tegay oo lawada daciifiyey ma aha dad tawsiiqiyey baa jira ee in badan haba daciifisee markaa lafdigan nasakuuhu macnaa way dacniyeenoo imaam nawowi waana qaadiciyad bana uga sii horreeye siduu kuba fasirayo waxa weeye macnaa waxa naysak la yidhaha bay dhahan waran kooban ama aan saa usii dheerayn baa naysak la yidhaahaayo macnaa waxa weeye haddii waa la dacniyo waa la sharaaxeeyo adigu waxbaa laga sheegay in siduu muslimo fasiri doono ayaa macnuu yahay ninkana kitaabka muslim waa ku sugan yahay muslim kitaabka dhexdiisa maha muqadimada kitaabka dhexdiisu ku sugan yahay laakiin isagoo maqruun ah ruux kale la socda ayuu ku sugan yahay macnaa isagoo asal oo keligii warinayo kuma sugna ee ruux kale isagu ku laran yahay xadiiska la warinayo ayuu kitaabkan muslim ku sugan yahay bal kollayna in yar baan ku yar joogsan doonaa xaggan iyadoo muslim kitaabkiisa dee dabaqadaa dhexe kolkol xadiiskooda la daciifiyo rag ka mida ay dhaceen dee culimmada kalena ay raggan dacafada iyaguna iyagoo dacfigooda sheegaya ay wax ka wariyaan bal asbaabaha keena inay uga wariyaan marka imika waxaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala muslim waxay culimmadu yidhaaheen sababaha uu daragcaynkana wuxuuga wariyo mararka waxaanan wakti kale yar kordhin doonaa insha allahu tacaala umuuro kaloo intan muslim ay kuba sheegeen aan ahayn oo iyaduna masalada kuba tacalluqsan ee ibnu salax xusan hore usoo sheegnay kitaabkan wax kaba sharxay nawowine in badan cibaaraadkiisa uu soo qaado cibaaradiisana nawowi fusuusha hore kitaabka uu kuba soo qaado ayaa wuxuu yidhi maa asbaabaha ay leedahay werin uu ruux daciifo muslimu wax ka warinaya imaka halkan aduu asbaabaha afaruu tiriya waxaa asbaabaha ka mida ama sababta hore ay kaba dhigeen ninkani waaba nin dee isaga agtiisa siqo ku ah qolada kalena ay daciifiyaan oo meeshii dacfigiisu dacfi laysku raacsan yaanu ahayno agtiisa siquu ku yahay dee kayrkiina uu daciifiya taasi waaba sabab marka haddii laba yidhaaho taas dee waxa ay culimmadu yidhaahaan jarxi iyo tacdiil hadday meesha kulmaan jarxigaa la horreysiiyaa oo markaxu jarxigu sababtiisa la caddeeyo la fasiro haddii bal matalan jarxigu aan sababtiisa la caddayn oon la fasirin a'immada qaarkoodna ninkan ay tawfiiqiyaan taa ma imanayso sharxigii mubhamka ahaa in tacdiilkii laga horreysiiyo sidaa daraaddeed baa khadiib albaqdaadi uu yidhaahaa muslim iyo abi daa'uud iyo bukhaari iyo rag la ogyahay dadka kayrkood inay dacniyeen bay wax ka wariyeen dee waxaanay taasi tahay agtooda ayaanu dacnigaasi mid mu'asira aanu ku ahayn oo taasi iyadu waa bal waa mid waa sabab waxaa kaloo asbaabaha kaba mid ah ninkan inay uga wariyaan mutaabaca ahaan oo shaahid ubay u soo qaadanayaan ama mutaabacay u soo qaadanayaan oo macnuu waxa weeye xadiiskiibay warinayaan see nadiifa oo raggiisu ay siqaat yihiin ama raggii saxiixa yihiin bay ku warinayaan markaasay dariiq ama dariiq labaa adugu laba dariiq duruq kale ayay raacinayaan sanadkii hore oo raggan ducafaadaa barkoodu ku sugan yahay marka cumdadu waxa weeye waa sanadkaa nadiifta ah kan kale taakiidun baa loola yimi iyo haddii bal faa'iido ziyaado oo riwaayadooda ku sugnayd ay jirtay si laysugu baraarujiyo ee de waxa gaar ahaan loo xujaysanayo loo loo ictimaadayo maaha bal taasna kolley waa waxyaalaha dhaca markan aan leenay ninka mutaabaco ama shaahid baa lagaga wariyey waxaanan bal amtilo ka sheegi doonaa ama misaal baqiyo xadiiskiisa marka baqiyo dikrigiisa inoo yimaado muslimna haddana kuma sugan xadiis keliya kulen arrinta saddexaad ee ay sheegaan waxa weeye waa ninkan dacfigiisu inuu yahay dacfi daari ah macnaa ninkani daciif markii hore ma ahayn waayo dacfigani uu ku yimista dee nin markii hore xaafid ahaayo xifsigiisu fiicnaayo markii dambe ikhtilaaq iyo xifsigiisu inuu xumaaday uu kuba yimi markaa ninka haddii dee xadiiskiisii hore xadiiskani yahay dacfigan dambe daari ee kuba yimi riwaayadii waxa ma yeelayso raggan mukhtalidiinta kuwo ka midoo tacaduday ayaa riwaayaadkoodu saxiixayn ay kuba sugan yihiin laakiin waa riwaayaadkoodii saxiixaha ee horreeyey markaa taasna waa asbaabaha oo misaalaan axmed ibni cabdiraxmaan ibni wahb ama loo yaqaano ibni akhi ibni wahb oo kale waa nin dacfi dambe uu kuba yimi a'immadu ay daciifiyeen barhkoodna ay muslim kuba dacniyeen werintan uu wax ka wariyey laakiin muslim wuxuu sheegay in waxaan lagu sheegay ee dacfi ahaa intii uu isagu ka tegey masar uu ku yimi oo waktigaa hore uu laba kulmay waxaan imay jirin mar dambe laba boqol iyo kontonkii hijirada oo muslim markaaba dhulka aanu toogin ayaa waxani kuba yimi ama ikhtilaafkani sidaa daraaddeed taasna waa sabab oo dee xadiiskii markaa dacfi uma keenayso arrin afraad waxa weeyaan waa xadiidkan laba dariiq baabuu ku warinaya muslim ama wax ka badan dariiq waa dariiq caaliya laakiin nin daciifa ku sugan dariiqna waa dariiq naazila ninkii siqa ahana uu ku sugan yahay markaasaa maxaa dhacaysaa iyadoo xadiiskii dee dhinacyadii kale siqaada uu macruuf ku yahay ayuu kii caaliga ahaa ee daciifka ku sugnaa buu sheegayaa kii kalena uu iska daynayaa waana arrin sabab uu muslim mar la weydiiyey ragga qaarkood isagoo tafsiis ahaan u caddeeyey kuwa kale bal camalkaah kaba qaateen oo marka waxa weeyaan xadiiskii waa xadiis macruuf ah can dariiqi siqaad macruuf buu ku yahay laakiin dariiqooda naazir buu ku yahay xaggan inuu dadka ahlucilmiga agtooda macruufuu ku yahay daraaddeed isagoo ictimaadsanaya ayuu dariiqii caaliga ahaye ninkan daciifkii ku sugnaa buu keligii sheegayaa laakiin waa xadiis macruuf oo dee can duriqi siqaad naasiraba hadee kuba ah bal markaa taasna waa sabab kaloo isaga naftiisaa ragga qaarkood kaga cudur daartay mar la weydiiyey uudi sidaasaa jirto axaadiisani waa macruuf oo can dariiqi siqaad macruuf bay ku tahay agtaydina sanadkooda waa kuba sugan yahe laakiin tan un baan iskagaba gaabsaday kol hadduu wixii uu macruuf yahay bal umuurahaas baa ah kuwa keena inuu dabaqada dhexe ee xadiiskooda gaar ahaan laba daciifiyo uu wax kaba wariyo muslimtan waa umuuraha keena ama guud ahaan ahlulcilmiga balsaa mar kalean waxoogaa kaba faa'iida ah aan yar kordhin doonaa biidni illaahi tacaala waxad inasaran qaala muslimu raximahullah lafdigiina zakuhu baa muslim fasiraya muslim baa wuxuu yihi raximahu llahu qaala muslim yaquulu wuxuu ku qowlaya macnaa waa ina cawn oo yaquuluda wuxuu uga jeedaa yacni wayaqsid wuxuu u jeedaa uu hadalkan ula jeedaa akhadathu ninkan shahriya waxaa qabtay oo qaaday alsinatu naas o jeedo dadka carabadoodii ayaa dee lagu badiyey oo kaba hadlay oo wax ka sheego waa la dacniyey takalamuu way hadleen fii siishani fii jarxi wa fii dacni ayay ka hadleen oo taas baa nazakuudan macnaheedu u yahay وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا سبابة قال قال شعبة بل حجاج بن الشاعر ومن ثقات الرواة كمله حجاج بن يوسف بن حج ابن حجاج باليده ninkii daalimkaay mashhuurkahaa ayay isku magaciyiin magacii aawada iyo magacii aabba iyo bal nisbadii oo reer saqays inay wada yihiin ah laakiin xataa kunyadii oo mid kastaba abu muxamed baa la yidhaah laakiin dee kale irtibaas ma jiro khaasatan ninkii inuun ilmaamule dabaqaadka dadko ninkani waa nin kaa dambe ee muslim laba kulmay labadii boqol iyo hijrada dabadeed nin noolaa weeye oo dee muslim baa laba boqol iyo afartii dhashay xajaajkii daalimkaana shan iyo sagaaشhankii hijrada ayay dhimashadiisu aydoo farqi muddo dheer baa udhaxayso ruuxii inun ilmaam uli magacu hadduu xataa imanka xajaaj ibnu yuusuf asaqafiya lagu gaabsado ee wax ishtilaah ka imanayo maaha waana nin markaa aabbihii baana shaacir ahaayo yuusufkaas yuusuf ibnu xajaaj kan baa deeta ibnu shaacir loydhan xadaanaa shabaabati kana waa nin siqa oo siqaatu ruwaad ka mid oo shabaabku musawaar laydhaah bacdigoodna ay yidhaahaan waaba laqab shabaabe magaciisa marwaan baa laydhaah qaala qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi waqad laqiitu waan la kulmay shahran oo shahri waan soo gaadhay waanan arkay oo waan la kulmay falam actaja bihi ma tirsan oo wax kamaan soo qaadin weeye oo ma ictibaarin mana ictimaadsan anaa waa shahri iyo tabciidkii oo wuxuu leeyahay shahri baan arkay oo la kulmay laakiin waxba kama warin dee walow nin caalimo ahaa laakiin dacfigan jiro daraaddeed ayaan cilmigiisii waxba aanan u qiimayn oan ihtimaam iyo qiimo u siin taas baa shucba leeyahay وxadaثnii mxamed bn cabdالlahi bn qhzaada min ahli marwa shalayna waan soo maray ninkan qaala akhbaranii caliy bni xusayn bni waaqidin maxamed ibni cabdilaahi waxa ii warramay buu leeyahay ninka cali bni xusayn ibni waaqid la yidhaaho abu xaatim waa min uu daciifiye cuqaydino dacafada ayuu ku sheegay nasaa-i baa yidhaah basi kuma sugna muslimna muqadimadan unbuu ku wariyey wax kaga wariyey dee horena waa tii aan isku soo baraarujinay muqadimadu kitaabka intiisa kale la mid maaha oo haddi ay culimmadu yidhaahaanba ninkay bukhaariyo muslim ay wax ka wariyeen calaa sabiili ixtijaaj ay uga wariyeen waa dee werintoodan baaba tawsiiq iyo tacdiila xataa afkayaa lagama caddaynin be bacd alculamaana qowlkoodu uu ahaa ninkaa labadaa kitaab kuba sugan ee lagama wariyey faqad jaaza alqandara taabaddii waa ka gudbay oo u sadow ninkaasi uma baahnaba tacdiil iyo waxyaalahaas nin wax laga sheegayo maaha waa raggii ay iyagu usuul ahaan iyo ixtijaaj ahaan wax uga wariyeen ama muqadimadan uun soo saarka uu nin wax kaga soo saaray kaba wariyo muslim bal xataa nin kasii dee hooseeyaba waan arki doonaa matabee taasi kama dhigno inna ikhraajkaas ama warintaasi tacdiil kama dhigno oo macnaa uma keenayso tawsiiq ninka warintan uu muslim kaba wariya halkan tawsiiq uma keenayso lamid maha kitaabka dhexdiisa iyo wixii ixtijaaj ahaan uu markaa cidda uu uga wariyo taas ma keenayso qaala wuxuu yihi markaa cali bni xusein ibni waaqid qaala cabdullaahi bnu lmubaaraki baa wuxuu yihi qultu lisufyaan athawriyi baa waxaan ku idhi ina cabaada bna kasiirin cabaad ibnu kasiir man tacrifu xaala waa ninkaad xaalkiisa garanayso ana cabaad ibnu kasiir waa tii khudbadii aan kuma soo maray laba ninna waan soo sheegno midna reer falastiin ahaa midna reer basra ahaa iskuna dhow laakiin ninkan imika la sheegaya waa ninkii reer basra markii dambana maka ayuu degay oo uu kuba dhintay nin caabidana uu ahaa waa kan imaka inoo soo socda nin caabidana uu ahaa waa kan ay raggani laba kulmeen ee ay soo ay arkeenna markaa wuxuu leeyahay sufyaan buu cabdullahi ibnu mubaarak imaamkaasi ku odhanaya ina cabaada bna kasiirin cabaad ibnu kasiir man tacrifu xaala waa ninka aad garanayso xaalkiisa waxaana imaam nawowi ku fasirayaa tan yacni anta caarifun bidacfihi waad ogtahay daciifnimadiisa waxaana igala roonba in la yidhaaho may waa xaggii cibaado iyo salaax ayaad garanaysaa eerku gaadhsiisan yahay waa san oo waxaan taa u leeyahay xataa dee ibnu mubaarak baa wuxuu kala cabiray ciddii ma garanayo dadkii aan la kulmeen arkay isagoo dad aad iyo aad u badan arkay ayidhi iska daa cidda uu la kulmay uune nin mujaahidu ahaa oo taajira oo caalim ah oo socod badnaa oo markaa haddana ribaad badnaa oo dad aad iyo aad u badanna laba kulmay intii uu wax ka wariyey ee wax ka qoray baaba afar kun oo sheekh gaadhay afar kun oo sheekh markii la yidhi miyaad qoraysaa mawxuun baad qori oo cilmi unbaa dalbi ayaa wuxu waxa laga yaabaaba kelimadii aan ku intifaacayo weli inaanan qorin macnaha intii i anfacaysay weli inaanan qorin waa ina mubaarak ninkaa la yidhi ijtamacat fii khasaa'ir alkhayr haddaba markaa muxuu yidhi ciddii anigu ma garanayo ciddii aan arkay nin marka la eego cibaado ahaan iyo khayr kaga mudan ninkaas laakiin xadiis marka ay noqoto qaymo ma laha waasa uu yidhi marka waxa weeyaan horta hadalkuna haddii aan saan idhaahno laba ayaa inoogu sugan oo hadalkii hore jumlad macnale bay noqon jumlada dabaadna macno labaad bay samayn ama iyada haddii taa la idhaah macaa jumlada dambun baa macno keliya inoo wada faa'iideyno macnaa waxa aad yahay ninkaad og tahay cibaadadiisa iyo salaaxiisa iyo wanaagii walaad laakiin maxaa jirta arrin kale waidaa xadasa hadduu xadiis sheego kuwa axaadiistii rasuulka wariyo jaa wuxuu la imanayaa biamrin cadiim arrin weyn oo amar weyn buu la imanayaayoo cadiim ah macnaa wax dee munkaraad ah ayuu warinayaa kollay ninka miisaan ulictidaal haystaa hadduu tarjamadiisa u laabmo axaadiisa waxoogaayo axaadiistiisii ayuu kaga heli karaa waxaaba kaba mida xadiidkii alkiibatu ashaddu min azina oo kale isaga dariiqiisu baa lagaba wariyaa waxaa ka mida qiilu fa ina shaydaana laa yatiil xadiidkaas oo kale waa dariiqiisa ama ninka isaga dariiqiisa lagaba wariyaa ama axaadiisa munkaraadkee ay amtilo usoo qaataan buu kaba mid yahay haddaba markuu xadiid sheegayana wax weyn buu la imanaya arrin weyn oo munkaraad ah fakara markaa ma kula tahay sufyaanow oo ma ra'yaynaysaa an aquula linnaasi ninku waa ninkaas saalixa ah laakiin xaggan dhibtadaa jirtaa inaan dadka ku idhaaho laa ta'khuduu canhu waxa ka qaadanina waxa ka warinina taas ma kula tahi sufyaanow qaala sufyaanu sufyaan wuxu uhi balaa ha dheh ha ka qaadanina de waxba ha ka warinina bal maalintii uu dhintay xataa janaasadiisii mu xaadirin sufyaan iyagoo maka markaa uu soogeen qaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi waa cabdullahi ibni mubaarak markii dambe fa kuntu waxaan ahaa idaa kuntu markan ahay fii majlisin malag hadalkii aan kuma fasira sii horena tan dambe aynoo sii adkiina markan majlis aan ku sugnahay oo dukira fiihi majliskaa lagu hadal qaado cabaadu ninkan cabaad ibnu kasiir saqafi albasri baa ninkeeda saqafina wey lagu hadal qaado oo lagu xuso asnaytu calayhi waan ammaani jiray fii diini xagga diintiisa oo diintiisaan ku ammaani jiro waa nin saalixoo wanaagsan baan odhan jiray wa aqulu laakiin waxaan odhanayay laa taakudu canhu laakiin arrintu waa diin eh axaadiista rasuulka ehlu ma aha waayo cibaadaduna dee raggeed bay leedahay cilmi iyo xadiis iyo dabdi iyo itqaano raggii sida dee jihaadkii iyo taasna ay raggiisa u leedahay ee haddaba waxa ka qaadanina isagu ehel uma aha eega waxbaha ka warin inabaan ku odhan jiray wa qaala maxamedun waa ninkii hore sanadkee noogu sugnaa maxamed ibni cabdillahi ibni qohzaada qaala wuxu uhi xadasanaa cabdullahi ibni cusmaana markaa isagiio aabihiibaa xagga dabaqaduna way isku dhowaayeen oo waa atbaacu saabiciintii raggii la kulmay labadooduba ahaayeen qaala wuxu uhi qaala abi qaala cabdullaahi mubaaraki baa wuxuu yidhi intahaytu ilaa shucbata shucbaan soo gaadheen u imi oon soo gaadhay iyadoo dee markaamala meel fadhiyo faqaala wuxuu yidhi shucba haadaa kani cabaad ibnu kasiirin macnaa cabaad ibnu kasiir weeye ama cabaad ibnu kasiir ninkan ah faxdaruuhu ka digtoonaada iska ilaaliyo xagga riwaayo maasta kale waa xagga riwaayo ha ka qaadanina waxadaana alfadl bnu sahlin qaala sa'altu mucala araaziya mucalan araaziya ayaan weydiiyey can muxamed ibni saciidi ninka muxamed ibni saciid laydhaah alladii kaasoo rawaa canhu cabaadun cabaad wax ka wariyey oo nin muxamed ibnu saciid laydhaaho cabaad wax ka wariya hi bal ninkaa iiga waran fa abaranii mucalla ii warramo wuxuu iiga warramay can ciisa bni yuunusa ciisa bni yuunus ibn abi isxaaq asabiici qaala inuu yidhi kuntu waxaana calaa baadi ninkaa kabintiisaan fadhiyey oon joogay walxaal sufyaanu sufyaan cindahu agtiisa uu ku sugan yahay iyadoo sufyaanna laba joogo falamaa kharaja markuu ka soo baxaan sa'altuu weydiiyey canhu sa'altu waan weydiiyey hu sufyaan canhu can hada arajul fa akhbaranii annahu kadaabun inuu ku been badanaa ayoon riwaayo ehel u ahayn buu ii sheegay وxadaثnii mحamed بn abi cakاabin qaala xadaثanii cafan can mحamed ibn yaحya bn سacيid الqaطاn can abihi yaحya ibn سacيid الqaطاn waa imaamkii macruufka ahae marka dhoweydna dikrigiisa aan soo aragnay ama baabka dersiga bilowgiisii inankiisa mxamedna waa nin iqa ah walow muslim muqadimadu wax kaga wariyo oo rijaasha muqadimadu inuu yahay laakiin sidiisa kale waa nin iqa ah can abihi aabihii ayuu kaba wariyey oo qaala wuxuu ihi aabihii lam nara maanaan arag alsaalixiina dadka saalixiintae suusuuban fii shayin shay fiigi akdaba ay kaga been badan yihiin oo mid iyaga xaggooda looga been badan yahay fi lxadiisi xadiidka oo wuxuu leeyahy dadkan saalixiinta ee cubaadda ee zuhaadda ahaa waxay kaga been badan yihiin xagga xadiidka maanaan arag bal muslim baa inoo sii fasiri doona markaasaan yar eegi doonaa waxyaabihii kale la yidhi qaala bnu abi cabtaanin baa wuxu uhi falaqiitu waxaan la kulmay ana anigu moxamed bna yaxya bna saciidin alqabaan eeg moxamed ibn abi cabtaan markii hore cafaan buu la kulmay cafaan baa moxamed ibni yaxya ibni saciid alqabaan hadalkan aabihii uga soo naqliyey haddaba isku waqti bay ahaayeenoo isagiibuu dib ula kulmay markii hore waa sidada u kagaba wariyey markaasaa fasa'altuhu waan weydiiyey canhu bal kalaamka aabihii baan weydiiyey en cafaan ka maqlay faqaala wuxuu yihi can abihi raawiyan can abihi isagoo aabihii ka soo naqlinaya lam tara ma arkaysid oo maad aragba ahlalkhayri dadka ehlukhayrkii fii shayin shay fiigii akdaba minhum ana akdaba ay been badan yihin oo markaa min iyaga xaggoodii adigu looga been badan yahay sida xadiisi xagga xadiis bal markaa wuxuu hadalkii waa hadal ku dhown ama la mid ah oo wuxuu leeyahay dadkan saalixiinta ah ama ahla alkhayrka ah xagga marka la eego xadiis markay doonaan inay wariyaan dee been badan baa halkaa dhacdo oo meel ay ka halkaa uga been badan yihiin ma arkaysid oo maad arag muslim baa fasirayo wuxuu uhi qaala muslimun yaquulu wuxuu leey u jeedaa yajri uu ku dareeraya alkadibu beentu calaa lisaanihim carabkooda walaa yatacamaduuna alkadiba laakiin been uma qastayaan waxa weeye dadkan saalixiinta ah imaka halkan horta ballabaan u kala qaadi karnaa kuwa iyagu waa kuwaa saalixiinba ama zahaad ahaa laakiin beentan u qastaye iyagu ajri kuma doonayey sida kuwii besiyey axaadiisa fadaa'il alqur'aan oo kale nuux ibn abi maryam iyo raggii lamidka walow isagu gaar ahaan uu nin caalimoba ahaa ay yidhaaheen jamaca kula shayin ila sidqa iyo rag zahaad oo taas oo kuwaas iyagu walow dee jahligood ay ahayd been bay u qasteen rasuulki ilaahay waxaan jirin bay u nisbeeyeen iyagoo islahaa dadka khayrka ku jeclaysiiye oo shan dadka khayrka ku jeclaysiiye ama xumaan ugaga dhiga taas iyagu kuwaasi waa dadee beenaalayaal ama wadaacinta nooca ugu dhib badan ugu shar badan weeyaanoo salaaxoodii iyo zuhdigii lagu yaqaanay ayaa waxay keeneen dadkii intay isku haleeyaan ay ku kalsoonaadaan in wixii laga qaatuu kaba faafo bal kuwaasi waa qayb ee qaybta kale waxa weeye kolley waa qaybtan ay u jeedaan dad iyagu saalixiina cibaado u go-ay oo cibaado badnaa cilmigiina haba wariyeene laakiin cinaayo badan iyo ihtimaam badan uma yeelan iyagoo markaan cinaayadaa badan u yeelan xagga dabdigiisiiyo xifdigiisii bay haddana dooneen inay cilmigii sheegaan iyo axaadiistii wariyaan markaasaa maxaa dhacday inay qalab aad u badan iyagii uu kaba dhaco dee xadiiska fiisiina umay xafidine xadiiskii oo maqluub ah ama waxyaale aan ka mid ahayn lama socdaan inay weriyaan dadkina ay ka qaataan oo halkaa beenta ay kuma faafto ama waxaan jirin marka iyagu san umay qastahayn maytan laakiin waxa keenay dee inay cibaadunbay ku shuqloonaayeen oo kaba qaalib noqotay cilmigiina ihtimaam may siin dabdigii xadiiskii iyo cinaayadii u baahnaana may siina in qalab badan kaba dhaco matala nin qur'aan intuu dhigtay xafiday hadiyo goora aan aqriin oo dee xifdigiisii intuu isbedelay haddana doonay inuu aqriyo dee kol ay aayad aayad ay u egtay ka gasho iyo koluu si aan si ahaynba kuma wariyo qaladka u badnaanaya marka awhaamta iyo qaladka ayaa ku batay iyagoon uga qastahayn taas waxa weeyaan taasi waa qayb qayb kalena dhibku way uga timiyo dadkan cibaadada u go-ayo dee zuhaada ahaa waxaa qaswooda kuma sugnaa ama salaamatu sadr dadkii isma idhahayn been bay sheegayaan oo ninkii wuxuu sheegay ilah sidaasaa rasuulku yidhi oo way ka aqbalayeen salaamatu sadrigan jirta iyo tan ay kaba cabireen gaflata saalixiin baa haleeshay ruuxio ama xag awhaan bay ugaa hayeesho ama aqbal uu ruux kastaba wax kaba aqbalo oo hubsasho dadka iska hubsadaan iyo taasi may jirin oo cidda wuxu sheegtaba ma ka qaateen dee markaa dadkan wuxu sheegayaanoo wax la jira iyo waxaan jirinba way u sheegayeen iyaguna way sii warinayeen halkaasna way kaba timi markaa dhibtu waxay uga timi iyaga halka dhinacyadaasay uga timi oo xaggan kafladaas iyo salaamatu sadr iyo dadkay wanaag u malaynayeen ee cid kastaba wax ka aqbaleen siina faafiyeen dadkina salaaxoodan uu ku kadsoomay oo kaba sii qaatay iyagoo dee wixii intay iska iloodeen ay islaahayn weriyi haddanoo qaladkii iyo khada uu ku batay axaadiistoodiiyo si aan sii ahaynba ay u wariyeen iyo barhkood dee iyagu waxaan uga qastayay oo khayr bad ku doonayay oo ajri taa kuma filanaya kuwaasi waa kuwa baab kale ah bal markaa umuurahan baa uu sheegayaa uu la jeedaa markaa yajri lkadibu calaa lisaanihim walaa yatacamaduuna alkadiba xadaana alfadl bnu salim qaala xadaana yaziid ibnu haaruuna waa imaam yaziid ibnu haaruun qaala wuxuu yihi akhbaranii khaliifatu bnu muusa waxaa ii waramay buu yihi khaliifatu bnu muusa waa nin khaliifatu bnu muusa la ydhaah waa nin markan eegno ama mastuur ama mashhuurulxaalaba haddii dee labadooda aan si isugu wada fasirno sida dee bacd alculamaa ra'yigoodiio lama aynaan ka kala dhigin masuurka iyo majhulxaal macnaa waa nin markaas isagii aan xaaladiisa markaa daahirkiisa un mooye cadaaladiisa baatinka cidna aanay hubsan laba nin un baana kaba wariyey wax muslimna muqadimadooninba wax kagaba soo saaraan marka waa nata aan leenahay muslim muqadimadiisan soo saarkani ruuxii tawsiiq uma faa'iideynayo dee kol hadduu xaalkiisu tan yahay oo waa nin isagu majhul xaal ama mastuura muslimna waa muqadimada una meel kale wax kama warin qaala wuxu i ninkaasi dakaltu waxaan u soo galay calaa kaalib ibni cubaydillahi nin kaalib ibni cubaydillaahi la yidhaah tarjamana waa ku leeyahay miisaan ilictidaar iyo kutubta dacafada fajacala wuxuu gudagalay ninkaa khaalib waa nin dee markaas matruuka weeye khaalibkaniye yumli calaya inuu ii yeedhinayo wax oo uu leeyahay xadaanii makxuulun xadaanii makxuulun axaadiis buu ii yeedhinayo saasuu lahaa fa akhadahu lbawlu kaadi un baa qabatay faqaama uu kacay kutubtii uu wax ka yeedhinayana meeshuu kaga tegey fanadartu waan eegay fi lkuraasati kuraasadii ama kitaabkii baan eegay faidaa fiiha waxaaba kuraasada ku sugan xadaanii abaanun can anasin habaadna waa abaan ibn abi cayaasho nin matruuka weeye wa abaanun can fulan halkan uraa xadaanii makxuul xadaanii makxuul kumama qorna wuxuubameedka waxaa u qorrayda isagaasoo lahaaye xadaanii abaanu can anas ama abaan can fulan waxyaalahaasaa ku qornaa fataraktu waan ka tegay oo waqumtu waan ka kacay meeshiisii baan iskaga kacay qaala muslim ba wuxu uhi wasamictu alxasan ibna caliyin alxulwaaniya yaquulu ra'aytu waxaan arkay fii kitaabi cafaana cafaan safaar kitaabkiisii waxaan ku arkay xadiida hishaamin abilmiqdaami ninka hishaam la ydhah hishaam ibnu ziyaad baa la ydhah abilmiqdaamna waa kunyadiisii ragga tirmidi iyo ibnu maajana kitaabkoodu ku sugan yahay waana nin sikaaru taabiciin la mucaasarooday nin aad iyo aad u daciifa weeye oo matruuka ninkani haddaba ninkaa kitaabkiisii baa waxaan ku arkay mee kitaabka cafaan baa waxaan ku arkay xadiiska hishaam xadiisu cumar bn cabdilcaziiz bal haddaan rafcino wa huwa xadiiska hishaam xadiisu cumar bn cabdilcaziiz weeye xadiiskiisii ama acni waxaan u jeeda haddaan nasbino xadiisa cumar bn cabdilcaziiz ee ninkaasi warinayey ayaan kitaabkiisii ku arkay macnaa waa xadiis cumar bn cabdilcaziiz hishaam dariiqiisa laga warinayey ama ninkaasaa warinayey cafaan oo axad asbaad ka mid ahaana kitaabkiisu ku sugnaa marka maxaan kitaabkiisii ku arkay qaala hishaamun xadaanii rajulu nin baa ii warramay eeg marka hore say uga wariyeen wuxuu ahaa sideesan ka duwan markaa wuxuu yidhi waxaa ku qornaa kitaabkaa cafaan isagoo hishaam ka soo naqlinaya xadaanii rajulu yuqaalu lahu yaxya bna fulanin can muxamed bni kacbin waana xadiis cumar oo de marka dambu sanadka ku gaadhi qaala wuxuu yihi xasan baa yidhi qultu licafana waxaan ku idhi inahum yaquuluuna waxay yidhaahaan dadku hishaamun hishaam samicahu uu maqlay min moxamed ibni kacbin ninka moxamed ibni kacb buu xadiiska kaba maqlay faqaala wuxuu yidhi inama btuliya waa la imtixaanay ama waaba la daciifiyey ninkan min qidali hada alxadiisi xadiidkan sababtii iyo liajrigii xaggii baa laga daciifiyey oo kaana yaquul wuxuu ahaa mid yidhaaho hore wuxuu odhan jiray xadaanii yaxya can muxamedin madaca wuxuu sheegtay bacdu intaa dabadeed anahu samicahu min muxamadin macnaa waa nin daciif oo asbaabihii daciifkay tilmaamayaan walow tani ninku hadduu siqo yahay aanay dhib keenteen oo lagu xambaari laha hadduu ninka labaadna soo gaadhay inuu markii hore waasida kaga maqlay markii dambena uu ninkii laba kulmay sidan aan soo aragnay maka markan dhoweydba inuu lahaa moxamed ibn abi cataan cafaan buu ka maqlay wax isagoo uga soo naqliye moxamed ibn yaxya ibn saciid ibn yaxya ibn saciid alqabaan dib buu ula kulmay moxamed ibn yaxya taasoo kale markaa tadciif may keenteen ee ninkaas siisa u daciifa waxaana markaas maaha nin laga qaadan karo markaa isagoo markii hore waasida sheegi jiray ayuu berigii dambe sii gooyey oo moxamed ibnu kacab waana xadiis cumar ibn cabdilcaziiz ku tacalluqsanaa xadiiska meelaan noogumay soo dhiganin marka wuxuu ihi tan baaba ah waxyaalaha lagu daciifiyo adugu bal markaa dadka dacafada dadka looga digay ninkan baa kamid ah hishaam abilmiqdaam xadaanii moxamed ibn cabdillahi bni quhutaada qaala samictu cabdallahi bna cusmaan ibni jabalata yaquulu waa cabdaankii imakaan soo maray cabdillahi bni cusmaan ibni jabala aabbihiina waxbuu ka warinaya san soo aragno waxba halkaa iskaalma jiro qultu waxaan ku idhi licabdillahi bni mubaaraki waxaan ku idhi man hada rajulu waa ayo ninkan aladii ninkanoo rawayta canhu aad wax ka warisay xadiisa cabdillaahi bni camrin xadiidka cabdillaahi bni camrin ee ahaa yowmu lfidri yowmu jawaaz maalintan ciidulfidrigu waa maalintii jaa-izooyinka ilaahay jaa-izooyinka bixinaya dadka uu dembi dhaafayeyba xadiiskaas ah ninkaad ka warisay waayo qaala markaa wuxuu ihi cabdullahi ibn mubaarak sulaymaan ibn lxajaaj ninkaas sulaymaan ibn lxajaaj weeye ee undur eeg maa wadacta waxaad dhigto fii yadika gacantaada aad dhigto min isaga xaggiisa bal u fiirso imaam nawowi hadalkan wuxuu ku xambaaray inay ammaan tahay sulaymaan ibn lxajaaj uu ammaanayo ou leeya waa nin siqa ah ama lagu kalsooye wixii gacantaada aad dhigto ama ad kaba qorata eeg waa wax la qaadan kare ninkan sulaymaan horta anigu de waxaan filaya inaan rijaala sita ahayn oo wala waktigan dee waxa ii suurtagalaaba baaritaanku uu yaryahay laakiin haddana taqribu taadiib iyo taadiib taadiib iyo kuwa tarjamo asal ahaan kuma laha in miisaan ibncsidahlun u laamayna isna tarjamo kumay lahayn oo ninkan meel aan u raaca marka ama garan sulaymaan ibn xajaaj ama xadiidka yowm lfidri yowm ljawaa-is xadiidka mucjam dabaraani alkabiir buu ku sugan yahay koley mujaladka horena imarkaaba halkan mucjamka kuba arkay mujaladka horena waa ku sugan yahay laakiin sanadka xadiidka laba sanado ku soo wariyo midna sulaymankani kuma sugna xadiidka yowmulfidrina macnihiis halkan buu maya ku yar dhameeyey imaam nawowi ama sharaxa oo ah in maalinta ciidda ciidulfidriga malaa'igta ay joogtayso wadooyinka halkaa laga gelayo ay odhanayso muslimiinay rabbi raxiima xaggiisa u kalaha oo khayrka dadka faraya ajri badanna dadka kaba siinaya wuu idin amrayo oo waa soomteen oo rabbigiinba adeecdeen ee jawaa'istiina aqbala markaad ciidda tukadaanna waxaa lagu odhanayaa manaasishiinii u laabma idinkoo hanuunsan dunuubtiinii waa la dhaafay oo markaasaa yowmu jawaa-is baa lagu magacaaba sheekha nawowina wuxuu yihi waxaan xadiidkaa ku warinay almustaqsa fii fadaa'il masjid alaqsa oo ibnu casaakir dimashqi leeyahay bas intaasuu ku dhaafay laakiin mucjamka dabaraani waa ku sugan yahay siska horuu ku sugan yahay laba dariiqoo isku xigana uu kuba wariyey majmacu zawaaidna isaguna dee kole waa kutubtii uu isagu zawaa-idooda urinayabo isna waa laga helaya waa kuba sugan yahay marka horta sanadka hore cidda ku sugani waa nin inoo soo socdo jaabir ujucti layidhaah iyo nin kala sii liito camr ibnu shamr layidhah baa sanadka hore kuba sugan nin aws layidhaah aan mansuub ahayna waa saxaabiga xadiidka bal ama ninka saxaabiga xadiidka weeye sanadka labaadna qorooyinka mucalliqiisu uu yidhi khaasatan soo cid kale kaba soo noqonaya maanaan helin cid wax ka sheegaysa ama meel ay ku sugan yihiin maanaan arag taas baa kuba sugan oo waxaa weliba cibaara la socotay iminka mucalliqa cibaaradiisi oo ah labada dariiq inuu kaba cabireen dulumaatun bacduha fawqa bacd u kaba cabiray waa dulumaad bacdigood bacdiga kale ay dul saaran yihiin oo ujeedadu waa duruqda waa duruq aad bacsi uguma sugnaa bal xadiiska horta kaa weeye ama sulaymaan ibnu xajaaj ninkan inoog ma garanayo muhimku waxa weeyaan waa isweydiinta la isweydiinayo dadkii kii wax markaa lagu sheegayo ama la dacniyayo in dacnigiisa la cadaynaya maqsuudku yahay xadiiskuna bal asalkiisu saasuu noqon qaala minhu quhzaada wuxuu yihi quhzaad fasamictu waxaan maqlay wahb ibna zamcata ayaan maqlay waa nin siqaa ninkani laakiin muqadimadunbuu ku sugayo kitaabka inta kale kuma sugna yadkuru xaalu kaba sheegayo can sufyaan ibni cabdilmalik sufyaan ibni cabdilmalik nin la yidhaha isaguna waa muqadimada rijaashiisa rijaasheeda uun ibnu xibbaanna uu tawsiiqiyaa ninkan qaala qaala cabdullaahi cabdullaahi baa wuxu uhi yacni ibna almubaaraki ra'aytu waxaan arkay rawxa bna qubaysin ninka la yidhaaho oo saaxiba dami qadri dirham xadiidkaas ah tucaadu salaatu min qadri dirhami min addam waa xadiis bay ka dhigeen asal lama laha ninkii kaa warinayay ah ayaan arkay wajalastu ilayhi majlisan majlis baan la fadhiistay fajacaltu waa dacfiga ninkaasi waa ninkaas waxaan ahaadeen gudagalay asaxyi inan kaba xishoonayo min asxaabii dadkii asxaabtayda ahaa an yarownii inay arkaan jaalisan macahan oo ninkaa la fadhiya waa maxay kora xadiiii waa karaahiyata xadiiii xadiiskiisa nicid aan nacayo ama la nacayo daraaddeed marka halkana maxaa inoogu sugan ninka roox ibnu qubays waa nin aada u daciifa ama waxyaalo mawduucaaduna wariyo xadiidkana daba ama waxaan uu ishaaray saaxiba dami qadri dirham waa koleyna waxaan filaya dee madhabta xanafiyada oo kale iyo markay nijaasada ta muqaladada ay ka hadlayaan ee ta mukhafafada aanay ka hadlayn muqaladada agtooda wixii ay leeyihin daliil qadci ee kuma sugnaatay marka taas ba waxay yidha haddii wuxuu dirham qadarkii yahay malaa dirhamkuna koley dee intan kafka waa ku dhawaabo waktigaa hore intaas iyo wix aanu gaadhsiis gaadho de waa wax in markaa meeshii ani salaaddii kuma ansaxayn ama la soo celinayo wixii laakiin intaa ka yar salaaddii lama soo celinayo macfi bay noqonaysaa lafdiguna wuxuu ahaaba tucaadu salaatu min qadri dirhami min addam ninkan ba haddaba warinayo xadiidka naftiisa bukhaari wuxuu yidhahaa dee taariikhdiisa inuu baatil yahay ibnu xibbaanna waa mawduuc buu yidhaahaa aan shaki kuma sugnayn ninkana wuxuu ku sheegaa dadka siqaada inuu waxyaalo mawduucaada kaba warinayo bal in imaamkii zaylaci saaxibu nasbi raaya markuu soo qabanaya hadal kale ma raacino intaa bukhaari iyo ibnu xibaan iyo hadalkooda unbuu sheego wax kale ma raacino intiibu kuma kaafsoomay oo macnaa dee dariiq kale iyo wax kalena umu helin oo laguma yar xoogeyn kara ama la odhan karo waa la soo arooriyey isagana waxaa soo saaray xadiiska baaraqudni baa sunantiisa uu kuma sugan yahay bal markaa taas weeyaan oo nasburaayaana kulli karaam kaasa imakaan soo naqliyey ee bukhaariya ibnu xibaan yaan kaba soo naqliyey oo kuma sugan yahay nasburaaya uu leeyahay sheekha yuusuf ibnu cabdullaahi zaylaci kolley nisbaduna waa zaylacdan weeye laakiin ma garanayo inuu dee isagoo yar kaba tegayo inuu waalidkii kuba dhashay waayo isaga un maaha ee rag kasii horreeya sida nink shamsi daqaa'iq le adigu xanafiya wada ahaayeen masarna way wada ahaayeen oo waktigiisa iyo wakti ka yar horreeye rag jiray oo sheekadiisa ay kaba mid ahaayeen ayaa loo nisbadan leh waxaana yidhaha nisbadu waa halkan laakin ay dee hore u tegeen iyo inay waktida ma tegen taa ma ogi xanafiyan oo dhammaan way wada ahayn qolooyinkaas dayaarcadaasa haddaba isagaasaa yidhahda ninkan uu sheegaya ruux ibnu kudayf waa ninkaa arrintiisu xaalkiistaayaan xadathanii ibnu quhzaada wa maxamed ibn cabdillahi ibn quhzaad qaala samictu wahban wahb zamcana waa tan imakaan soo haynayda yaquul can sufyaana eg sufyaanku sufyaan ibnu cabdimalik isna sanadka ka horreeya ku sugnaa weeye can ibni mubaaraki qaala baqiyatu saduq lisaani ninkan baqiya la yidhaah saduq lisaani waa nin dee run isagoo nin run sheeg ah oo carabkiisiibu de sadoo nin carabkiisu marka la ega ama hadalkiisu yahay hadal run oo ujeedadu been uu qasayo ama waxan buu sheegayaa ma jirto walaakinahu laakin yaakudu waa qaataayo oo u wariya axaadiisa caman aqbala ku soo jeeda iyo oo adbari kusii jeedaba u ka wariya macnaa ku xagaada soo qaabilsanaya kusii jeedaba ujeedadu waa cid kastaba uu ka qaataa say barhkood kaba cabireen caman habba wadaraj ama caman dabba wadaraj ay kaba cabireen marka halkana maxaa iyada inoogu soo ninkan batiya waa nin horta caalim ah oo reebshaan culimadoodii ahaa dahabi baa wuxuu kaba cabira caalim bu ahaa ma min awciyat lcilmi laakiin cilmigiisiba wuxuu ku dhooqeeyey dadkaa ducafada ah iyo majaahiil wuxuu kaba warinayo waana nin ay culimmadu kuba sifeeyaan in lagu yaqaano tadliis tadliisu taswiya lagu magacaabo tadliisu taswiyana suuradiisu ninku sheekhiisiiba maga ridayo xadiis buu nin siqaa ka warinaya ninkaas siqiina nin daciifuu kaba wariyey ka daciifka nin kaloo siqaa ayuu kasii wariyey daciifkuwuu meesha ka saaraya can iyo wax lamidana halkiibuu dhigayaayo sanadkiibaa wada siqaas noqonaya waana tadliiska ka ugu xun de waanay isaga ka sugnaatay inuu samayn jiray bal markaa isaga dee weliid ibnu muslim oo isna culimadii waktigiisii reer shaamo isku wakti un ahaayeen isna caalim ahaayo waa rag waxaa adigu ay kaba sugnaatay marka baqiya sidiisa kale waa saduuq bay leeyihin laakiin horta laba mushkilaba way jirtaayo midi waa dad badan un la aqoon buu wax kaba wariyaa kol hadduu dadka masaahilka wax ka warinaya riwaayadaa lama qaadanayo ta kalena dadkii siqaadkaa u laba kulmo awqaadda qaarkeed tadliiskan uu kagaba wariyaayo iyadana axaadiis munkaraadu dad siqaada ka wariyeyna way jirtaaba ee iyada haddana taasi jirto oo tadliisu taswiyana uu jarxi keenayey waa kuwan saduuq kaba cabiray waa kuwan kutubta kagaba soo saaray axaadiistiisii la ay leeyihin wixii uu can kuba wariyey iyo waxyaalaha layska ilaaliyo ha lagaba tago ninkan baqiya muslim kitaabkiisa xadiis buu ku leeyahy xadiisku wuxuu ku sugan yahay kitaabu nikaax baabu lamri biijaabati dacwa baabkaas buu ku sugan yahay laakiin markii dhaweydeen ka soo hadlaynay xadiiskaasubuu horta ku leeyahay markii dhaweydeen sababta uu muslimiin daciifka wax uga wariyana waataan asbaab soo tirinay bal xadiidkani amtiladii ama misaalka sheegaya ayuu noqone baabkaa baabu lamri biijaabati dacwa alfaaduha iskuma dhawaadeeno xadiiskii ah haddii dee laydinku yeedho ama axad walaalkiini uu idin yeedho aqbala marka hore baabka wuxuu ku bilaabaa xadiis uu adigu sheekhiisii yaxya ibnu yaxya waa ninkan muwadaa maalik riwaayada ugu mashhuursan wariya riwaayada inta badan aan aragnayba weeye kitaabkiisa yaxya ibnu yaxya uu kuma sugan yahay markaa maalik can naafic can ibni cumar waa silsilatu dahab haddana wuxuu raaciyey sanad kaleo ay kuma sugan yahay cubaydullah ibni cumar can naafic can ibni cumar wuxuu raaciyey haddana sanad kaleo xadiiskii unaho xamaad ibni zayd can ayuub can naafic can ibni cumar waa asaanid wada asaanid wada heer sare ah markuu dee dhowr israaciyey xadiiskuna sanadka ugu horeeye ee asalka xadiidkaa mooye ilaa sideed dariiqoo wada mutaabaca ayaa socday ayaa markaa uu raaciyey xadiiskee baqiya uu ka warinayo isna naafic can ibni cumar baqiya uu warinayo marka waxa ay tahay laftigiisna waxaa weliba tiisa uu ka dunaay man duciya ilaa cursin aw naxwi laftiga naxwi waxaa la arkaa kuwa kale inaanay kuba sugnayn man duciya ilaa cursin aw naxwi falyujib waa laftiga isaga uu kaba wariyey haddii adeensana u laaban kartaan kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo labaatan marka raqamka caamkaa la eego laakiin waa kitaabunisaax baabka aan idiin tilmaamay raqamka khaaska ahna boqol iyo kow ama boqol baan filayaa inuu ahaa raqamka baabka ee axaadiisan waa adigu markaa eeg xadiiska sagaal dariiq buu ku wariyo mid kamida uu ku jiraa baqiya intii kale kuma jiro marka cumdadi isagii maaha malik can naafic can ibni cumar baa horeeya cubaydillaahi can naafic can ibni cumar xamaad can ayuub can naafic can ibni cumar waa aymadii iyo asaaniidii asaxda asaaniidii lagu sifeeyey markaa isagu raacin la raaciyey oo mutaabaca ah dee markaa lama odhanayo waa muslim waa xujaystaye laakiin balbaabka xadiidkaa keligii ku sugaye waa dadkii aan lahayn xadiiska oo intuu sanad saxiixa ku wariyo marka dambena asaaniid mutaabaca haddii faa'iido ziyaada ay kuma sugnayd sida aw naxwi oo kaleo siisa kuma sugnayd taa daraaddeed uu raaciyo oo kale bal markaa laguma tirinayo dee raggii uu ixtijaaj ahaan usoo qaatee bal waa ku sugay sa kitaabku halkaasuu kaga sugan yahay meel kalena ma aha meel hore iyo meel dambajoona ma jirto kitaabkan walakinahu yaakudu caman aqbala waadbar xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna jrيir can mغirata mغiraة بn mqsm dabi weeye in hore usoo aragnay jariirkuna waa jrيir بn cabdالxamid can الشacbiyi qaala wuxuu yihi xadaثani اxaariث acwar waxa ii waramay alxaariث اacwar alhamdaniy wakana kadaaba ku been badana ah ama been badan ayuu ahaa shacbi horta waa imaam abi saliila camr bn saraaxil taabiciintiina dhexena culimmadoodii ugu waaweyneed kaba mid ahaa asxaab badanna soo gaadhay cilmigiisu uu kulabsadayna uu aada u badnaa markaa waana reer hamdaan sida xaaris ibn cabdilaahina reer hamdaan uu yahay hamdaanna waa qabiilo aada u ballaarnayd oo yaman degi jirtay waktigii rasuulka aday wada islaamtay cali markii uu yaman yimi ayay wada islaameen laakiin culimada dambe dadka loo nisbeeyo waxaa kuma ay u badan yihiin alhamadaniyu oo halkan daalkan humalada daal mucjamaa waana magaalo eeraan aan filaya imika adigu dee inay halkaa ku taallay afaris bay ku taallay culimada dambey u badan tahay mintuna iyada waa la fadxiyaa kollayna ama saxaabadii taabiciintii iyo asbaacu taabiciintii de waa magaalada aada looma degin ee waxay ahayd qabiilada weeye qabiilada reer yamanada silkeedu ahaa muxuu yihi xaaris ibnu cabdillaahi ninkan horta waa nin isaguna caalim ahaa marka la eego faraaidna waktigiisi raggii ugu aqoon badnaa asxaabtii cali bin abi daalibna ahaa waa kan ka wariyey shacbi waxaan u sheegayaa inuu been badnaa hadduu been beenaale aha muxuu waxa uga warinaya balkaa insha allahu tacaala jawaabteeda mar kale ama casarka xil ka dambeeya ayaan soo yarqaadi doonaa adigu waxyaalo dee yaan odhan xaris shacbi ayaan i jawaabi noqonaya bal culimada xadiiska umuuraha caynkana tatabucooda iyagoo dee ninkii ay daciif ka ogyahaad in ay wax kaba wariyaan bal muslimna gaar ahaan waa taan ugaba hadalleen ninkani horta san buu kaba cabiray markaan eegnana xadiiskiisa asxaabu sunan alarbac waa ku sugan yahay bal abwaabtay culimmadu kuma soo saareen xadiiskiisa isagoo intooda badan ay daciifiyaan haddana abwaabta way kuma soo saareen laakiin meesha waxaa jira horta ninkan kadibkan lagu sheegay inna kumay sugnaanin isagoo riwaayo iyo xadiis been ka sheegay taas haddii badkood imakasta cibaaro inoo soo socota ay tuumo kaba cabireenna riwaayo lagu tumay taasi kama sugna ee waxa weeye ninkani nin adigu shiica ayuu ahaa halkana barhkood ay yidhaaheen waa gulaadi ayuu kaba mid ahaa hadal jaanibkaa lagu fasirayna uu inoo soo socdaa markaas waxa weeyaan waxay leeyihiinba waa si ay kaba cabira xasnu xajariya kaba cabiro kadabahu shacbiyu fii ra'yi macnaha ra'yi ahaantiisa waa ra'yigii iyo wuxuu qabay ayaa dee ninkani ay u dhacaysaaye ama riwaayadiisa saas iyada may aragoon saa daraaddeed de asxaabu sunanna ugaba wariyaan aimadu intooda badan haba daciifiyeene kuwa xoogeeyaana ay jiraan xadiiskiisana ay abwaabta kuma soo saareen xadiiskiisa abwaabta ay kuma soo saareen oo bal markaa waxa weeyaan kadibkan loo nisbeeye waa xagga ra'yiga iyo wuxuu qabay eetan ah weeye waxyaalo badanu dee aada u badnaayo caali uu kaba soo naqlinayo kolley waa dee wax shaki iyo markaa shaki iyo kajoogsi leh laakiin maaha inuu riwaayadiisa uu been ku sheegi jirayo mujtahad bilkadib uu yahay oo markaasaa daraaddeed riwaayadiisa ay noqoto dee dacfi halkii ugu hooseeye ay gaadho haddaan mawduucda axaadiistiisa lagaba dhigin taas arrintiisu ma aha xadaثna abu caamirin cabdالlahi bn barad alashcariyu abi muusa alascariga abtirsiinta kuba gala qaala xadaثna abu usamata axmed bn usama la yidhah isna waa min siqaat ruwaad ka mida can mufadalin can mugirata qaala samictu shacbiya ayaan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo xadaثani xaariث acwaru xaariث bn cabdالlah wahuwa yashhadu anahu axad اkadaabiin tirmidi oo kale axaadiista kuma sugan waxaa kamida xadiiskii dee shahirka ah ee fadliga qur'aanka kaba hadlaye inuu yahay de alxakam de alfasl oo kale iyo markaas aladi laa yakhluqu min kasrati rad iyo markaas oo fiihi nabau m ma kana qablakum waxukmu ma baynakum taas xadiiskii kuma sugnaa xadiiskaas oo dheer waxaa xataa aakirkiisa kuma sugnaa khudha iyo acwar tirmidaha dhacde acwar oo qaado acwarka la sheegayana waa xaadis kan aan hayno macnaa ninkii ka warinayu hayo uu sheegay uu lahaa acwar oo qaado oo kale bal xadiiska tirmidi waa kitaabkiisa waa axaadiis imankaan xusuusnahay laakiin waxa weeyaan siaan leenahay riwaayadiisa abwaabta ama kutubtii way kuma sugan tahay inta badan waana xujaystaaba aimada qaarkoodna shanigiisa waa xoogeeyaan bal barhkood baa diiday inuu muqaariintii ama gulaadii shiicada kaba mid ahaa laakiin ra'yigiisa adigu tagsiirkan ay uga nisbeeyeen xagga riwaayo laguma hayo dee wax markaas axaadiis aan jirin oo uu wariyo ama isaga lagu tuhmo markaa shacbigaa wuxu ui wahuwa yashhadu annahu axad lkaadibiina koo beenaalayaasha mid kamida inuu yahay ayuu qiraya xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna jarيir can mغيرةa can ibrahima ibrahim kuwa ibrahim ibn yaziid ibn kaci imaamkii waktigiisii mugiirana iyo jariiriyana waa kun aan soo wada sheegna waa aima sanadkoo dhamiba qaala qaala calqamatu calqamatu ibnu qays ibn kaci baa wuxuu yihi isaguna waa min kibaari asxaabi ibni mascuud qara'tu lqur'aana fii sanatayni qur'aankii ayaa waxaan aqriyay laba sunood baan ku dhameeyey on ku xafiday taas buu yihi calqama ibn mascuudna waa ka bartay faqaala alxaarisu xaaris baa wuxuu yihi alqur'aanu hayinun alwaxyu ashaddu waa waxyaalaha imanka ku dacnayayaan ay leeyihin waa mixladiisii iyo ra'yigiisii qur'aanku waa fudud yahay waa sahlan yahay waxyigaa ka adag waxyiga ayaa kaba adag bal weli waa inoo soo socdaa kalaam kale aan aragna waxadaثani xajaaj ibnu shaaciri qaala xadaثana axmed yacni bni yunusa qaala xadaثana zaa'idatu can alacmashi can ibrahima ana alxaarisa xaaris qaala wuxuu yihi tacalamtu waan bartay alqur'aana fii alaai siniina saddex sanadood walwaxya waxyigiina fii sanatayni laba sanadood baan ku bartay aw qaala wuxuu yidhi alwaxya waxyigii baan fii alaai siniina ku bartay tacalamtu alwaxya fii alaai siniina waalqur'aana qur'aankiina fii sanatayni laba sanadood baan ku bartay arrinkani waa waxyaalihii ay ku inkireen xaaris sabuu u keenay muslim ee isaga lagu saraaxaynaye marka la eego su-a madhabi iyo ictiqaadkiisii xumaa ay u daliishanayeen culimmadu ay leeyihinna aad buu tashayuca ugu xeel dheeraa oo waxay kaba dhigayaan waxyigan ee umuuriya ay shiicadu ay sheeganayeen oo ah in lagu aalubeytkii oo kale wax lagu khaas yeelay ay jiraan oo iyaga u gooniy oo dadka kale aan la barin iyo taasoo waxyii kamidi inuu jiray oo umuurahan buu sheegayaa ayay iyagu kuma fasireen taas baana dacniga keentay wuxuu leeyahayna saabiciya buu kaba soo noqonaya halkan hadalkana waxaabuu noqon karaa axwaashiisa iyo waxyaalaha lagu daciifiyo waxyaalaha ugu sahlanoo waxyiga bacdigood baa ku fasiray alkitaaba oo luqaahan bay usoo naqliyeen khada khadka iyo kale ama kitaabada in waxyi lagu magacaabo marka haddii dee uu taa u jeeday wax isaga lagu canaantaamay jireene laakiin culimadu dee madhabtiisii xumayd ay ogaano xaggaa tashayucay lahayn aad buu ugu xeel deeryahay iyo isagoo sheeganaya ama ay sheeganayeenba qoladaas in cali mid gaar ahaan loo dardaarmay iyo wafti uu yahay cali oo kale rasuulkuna waxyi iyo cilmi qayb onu dadka kala ogeysin uu isaga ku khaas yeelay oo kale xataa cali la weydiiye uu inkiray oo cali uu kaa diiday umuuraha caynkaasaa keenay in xumaan loo maleeyo ama lagu fasiro waxan xun hadalkiisan oo dee taasaa laguma yaqaanin bal calaa kulli xaal ninkana waa nin shiica ah oo dee bal xaggan farood caalim geesaha kama ahaadee laakiin waa nin shiico shiicanimadiisana lagu yaqaano waxa lagu dacniyeyna waa jaanibkaas jaanibkaa weeye waxaa lagu dacniyaya isaga وxadثnي xajاaج qال xadثnي أحمد وهuو بن يuنس qال xadثna زائدة بن قdاmة عن منصور والمغيرة منصور بن المعتmر iyo مغيرة بن مقsم ضبna horeyn usoo maray عن إبراهيم و إبراهيم النخعي أن الxاrث tuhima waa la tuhmay oo de waxa way اxtimaali kartaa been baa lagu tuhmay taasna waxay keeni layd inuu xadiiskiisu uu gaadho meesha ضacfi ugu hooseysa laakiin waxaan leenahay tuhmo caynkaasa oo xagga riwaayadiisii ma sugne laakiin waa ra'yigiisa aan fiicnayn een toosnayn ee uu qabay taas weeye waxaa lagu tuhmay riwaayadiisana ciddii uga tagtay ay uga tegeen waxadaثna qutaybaة بnu سacيidi qala xadaثna jariir can xamزaةa الزayaati waa imaamkii muqriga ahaa qaala samica murat اlhamdaniyu murat ninkaas ibnu sharaaxiil alhamdaniy ee reerkaa loo nisbeeyaa wuxuu maqlay min alxaarisi xaaris shay-an waxbuu ka maqlay xaaris buu wax ka maqlay macnaha wuxuu qoonsaday oo u inkiray murana waa nin weyne oo taabiciintii waaweyneyd kamida bal dee mukhabaramiintii ah walow la ydhaha riwaayadiisa abibakar uu kaba warinaya inqidaac baa ku sugan oo halkaa lama kulmin waxbuu ka maqlay waxa uu dawfadu inkiro faqaala lahu wuxuu ku yihi uqcud bilbaab kaninka fadhiiso isig buu yihi bal halka fadhiiso qaala xamsa odhanayo fadakala muratu muraa galay gurigii waakhada sayfahu seeftiisiibuu soo qaatay qaala wuxuu ihi waa xasa uu dareemay alxaarisu xaaris bishari markuu la halkan fadhiiso aqalkii galay buu isaguna shar buu dareemay inuu xumaan dee iyo shar arrinta ay too wax adigu uu yidhi san u fadhiisaba aanay ahay arrinta ay tahay un dee shar iyo dhib oo shar buu dareemo fajahado muu sugin oo iskaga kacay halkiibu iskaga kacay oo intii aqal ka soo baxayey muu sugin bal markaa waxa weeye adigu bal ninkan mee raggaa la daciifiyo ayuu kamid yahay umuurahana taxdiir riwaayadiisa ayay ulaba yimaadeen وxadثnي cubaydاللh بن سacيidi qاla xadثna cبدالرحمن yعnي بna مhdيin waa imaamkii jliilka xadثna حmد بن زaydi عن بn cawni cabdاللh بن cbd qala wuxu uhi qاla lana ibrahim ibrahim ba wuxuu nagu yihi waa ibrahim ibn khciye إyaakum والmغيرaةa بن سacيidi bal ninka mغيraة بن سacيid la yidhaaho waa nin markaa dee ضaciif ahaaye oo markaa adgu ama aad u been badnaa waktigii mkacid ama dab lagu guday bay leeyihin oo kufiyin dajaal buu kaba cabiray taa iska ilaaliyo ha u tegine ka fogaado ka dheeraada waa aba cabdiraxiim iyo ninka aba cabdiraxiim la yidhaha isna waa nin daciifa oo bal markaasna salamatu bnu cabdiraxmaan bay barhkood yidhaaheen bal nin kaleo inoo soo socdo shaqiiqu dabi la yidhahna waa lagu fasiray labada kii la yidhahba waa nin daciifa macnaa iska jira oo macnuhu waxa weyan waa digniintii aimadii iyo aimadii diintu dadka ay uga digayeen dadka aan riwaayada u ehelkayn in wax laga wariyo oo ilaahay raggaa iska jira oo ka digtoonaada fa inahumaa labadaa nin kadaabaan laba ninoo beenaala yaala weeye ama been badan fa inahumaa kadaabaan xadaثna abu kamil اjaxdariy wallah subxana wa tacala aclam